cutubyo cusub oo kuma nagdo doona ciidanka asduubta soomaaliyeed iyo weliba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaylanka furay tababaryo ka jaro doona muddo siyo an helaan tababarkeedanima eelan bahanaaye tababarka oo furay taliyaha ciidanka asduubta soomaaliyeed weliba gubro ku hay taliyaha ciidanka booliiska gobolka baay taliyaha booliiska saldhigga degmada baydhabo saraakiil kale oo shalduwan iyo mas-uuliyiin kale taliyaha ciidanka asduubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo tababarkan furiya ciidamadan cusub oo kuma nagdo doona ciidanka asluubta soomaaliyeed ee la dardaarami meeshaan waxaan u imid inaan ciidan ka qoro asluub ah waana soo xaraynay kuwa aad aragtaan waaye hortaada ka muuqdo halkaan fadhiyo da-yarta ah yaan tababarkii saaka halkaan yaan u furnay waa fahamtay marka kuwii aan rabnay allah nooga dhigo kuwii shabaabka rabay maaha yaa kuwii annaga aan rabnay allah nooga dhigo dhallinyaro waa in la dardaarmayaa mas-uuliyiintaana iga dambay soo joogto waxaa la inka rabaa ciidamo wadani ah ciidan wadan ah ciidan ummadeed ah ciidan soomaaliyeed ah ciidan weliba khasuusan digili marfilo ah inaad noqotaana la inka rabaa oo magaca ay wataana asluub layidhaah sidii ciidan ahaan jiraana la inka rabaa hadday tahay dishibliinka hadday tahay waxbarashada hadday tahay ma garanaysaa yaah tababarkii haddii ay tahay amar qaadasho noocyada la inka rabo wey inaad ku dhaqantaan waxaan inka sugaynaaba waa taas macallimiintiina waa idin hortaaganta waa laidin barayaa kuwo kalena waa imaan doonaan oo nooc kalaha iyaguna waa idiin imaan doonaan si fiican baa la idiin tababari doonaa intaa waxaa dheer inta adinka hadda aa dhan tihiin ciidan dhana inta la keenaya haddana oo laidinku soo darayaa faa'iidadeeda isbarashaa laga rabaa hal dugsi inaad ka wada baxdaanaa la rabaa idinkaa ka hor xarooday inaad soo dhowaysaanaa la rabaa war meeshaan soo seex darintaan intana keen joodarigan dhinac uga soo seexo yaa yaa lainka rabaa inaad soo dhowaysaan yaa yaa waxa lainka rabo waa taas garabkiina allaha galo waxay laidin la idiin sheegay yeela waxaad adinka keenteen ninna ma rabo waxay la idiin sheego yeela adinka waxay laydin farafartoonaada waxay laydinka reebana ka reebanaada waxa laga reebanaanaya maxay tahy hadhow qof shabaab aan laydinka dhex helin yaa noqda niman nadiif ah oo argagixisada dalka inta hartay wax ka dhammayn doono noqda saas u fekera